Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ku qabtay kulan looga hadlayay ilaalinta mashruucyada xalka waara, gaar ahaan dhismaha Garoonka Ciyaaraha Cabdulaahi Ciise. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Galmudug, Maamulka Degmada Gaalkacyo, Guddoomiyaasha Xaafadaha, xubno ka socday ururada bulshada iyo bahda isboortiga. Agaasimaha Waaxda Arrimaha Bulshada Maamulka Degmada Gaalkacyo, Daahir Maxamuud Cilmi ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka kulankan.
awalna hor baad waxaad u matalayseen bulshada gaalkacyood khaasatanna maadaama garoonka uu yahay waxyaalaha noo dhismahaya waxa ugu fiican ama resourceka ugu qaalisan ee bulshada gaalkacyoodna aa ogsoontihiin oo lacagta ee ay barkooda la yimaadeen waxaanu rabnaa inaad tala fiican iyo input fiican ku yeelano Een, waxyaalaha uu ku fiican yahay meelaha erarku kaga jiro ee meelaha aan isleenahay ha laga toosiyo ha lagu daro iyo inaanu ilaalshanno oo bulshada aanu kala gaarsiino inaanu ilaalshanno
Shariif Nuur Salaad oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka socday Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa kulankan kula dardaarmay bulshada inay ilaashadaan xarumaha adeega bulshada ee laga hirgelinayo Gaalkacyo.
kulankan maanta ay soo qaqabisay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo oo kaashanaysa maamulka degmada Gaalkacyo oo daarnaa sidii gacan ku haynta ee, dhismaha garoonka Cabdullaahi Ciise oo hadda meel fiican oo marayo Ee, ka wasaarad ahaan waan soo dhaweyneynaa in ee, garoonkan aad ku weyn la hirgeliyo bulshadana waxaa looga baahan yahay inay ilaashadaan maadaama uu meel fiican marayo haddeer muhiimadda koowaadna waxaa weeye horta intuu socdo inay monitor ku sameeyaan oo ay bulshada awalba dhaqaalaha waxaa ka yimid bulshada qayb ka mid ah iyo qayb hay-adda ka timid markuu dhamaadana waxaan rajeynaynaa hadduu leeyahay siduu garoonka u hirgeli lahaa waxyaabaha ka dhaman bulshada gacan uga tegi- uga geysan lahayd maalmaha roobka jiro kale inay- hadduu leeyahay inay yimaadaan qashimada iyo waxyaabaha loo baahan yahay markastoo ciyaaro dhacaan caagadaha lagu tuuraayo waa garoon bulshada ee lada bulshadana laga rabay in mar walba ay ilaashadaan intaasi kadib mas-uuliyiinta ka qayb gasheen kulankan ayaa kormeer u tegay garoonka dhismaha ka socda ee Cabdulaahi Ciise iyagoo u kuurgalay shaqooyinka ka socda